iyadoo xaalada magaalada beledweyn ay marba marka ka dambaysa isa soo tarayso islamarkaana ay sii xoogaysteen xaaladaha dilka iyo dhaca ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegayaan iyagoo markii hore la noolaa xaalado amni darro ah oo ay ka mid tahay dhaca loo geysanayo taleefanada islamarkaana aysan dadku awoodin inay soo baxaan xilliyada habeenkii ah ayaa waxa ay tibaaxayaan in arrintaasi ay ugu darsantay koofsi lagula kacayo gabdhahooda gabdhaha midna waa toddobiyo toban jir midna waa afariyo toban jir waa la kufsada gabadha weynaa ugu daran wax loo reebto ma jirto gabdhihii meeshaa waxay moobeel wataan laga qaatay biinka sheegaa leyr lacagihii laga tuurtay kadibna jirkoodaa loo dhaca gabarhta jir dhibaatooyin badanaa gaari oo jir dil ah sida hadda ha noqoto meesha naaska korkiisa qori liifkiisa ugu dhaco lagu leef garaacay hoodkii in badan ay ku jiijiideen dhibo badanaa gaaray gabdhaas xaba looma reebanin xag ilaahayna ka noolyihiin afar maray xabadda ku katibtay ilaahay xaggiisayna ka noolyihiin xag bilaadan kama noola telefoonada waa la qaada jiray waa la oqon jiray telefoonada la qaato dadka lagu jirdilo laakiin weli ma aysan dhicin hadda kufsigan hadduu noo kooyahay laakiin telefoonada lama qaadan karo magaalada lagama soo adeegi karo xitaa xaafadaha dhexdooda ilmaha yar telefoonada looma dhiibi karo dadka waaweyn xitaa ma qaadan karayo habeena warkiisa iska daabo halka saa xabinimaadii la gaaro labada cudoo iska soo jeeda xitaa iskuma galaan mana aha markii ugu horreysay ee askarta dowladda federaalka ay dhibaateeyaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn balse waxaa marar kala duwan saxaafadda ka soo muuqday qaar ka mid ah bulshada magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka amni darre ee ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhac iyo handadaadba ku haya waxayna dhacdadan qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee askarta dowladda federaalka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan